wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay maanta dib uga qabsadeen ciidanka maamulka juba jasiiradda kudhaa oo ah jasiirad muhiim ah oo ku taala jubbada hoose inka badan boqolaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo aada u hubaysan ayaa saaka aroortii weerar ku qaaday kudha waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi ay ku dhinteen in ka badan lix iyo toban ka tirsan ciidanka maamulka juba yuusuf maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa v o eda uga warramay sida ay al-shabaab u qabsadeen kudha wuxuuna arrintaasi uga warramay xuseen barre cadan arrintaas waxaa xaqiijin karaa inay al-shabaab soo weerareen halay habeenimo shantii habeenimo dagaal aada u kulul baa ka dhacay oo labada dhinacba aada loogu hoobta khasaaruhu intee buu leegyahay khasaaruhu lama soo koobi karo tirakoobkiisa rismiga anuu hadda kor kama hayo laakiin labada dhinacba dagaal mudadheer socday aada loogu baa meel loo kala caalamah dhinacna baa badda dhinacna baa meesha weerar ka soo bilowda al-shabaab ma qabsadeen magaalada oo way la wareegeen markii ugu dambeysay kuxan kuxaynta magaalada al-shabaab baa la wareegay halkay weerar ka soo qaadeen markaa shabaabka halkay ku sugan yihin hadda al-shabaabku dul badan ba adigu ku jiraan maxaabjaa ilaa meesha ay qabsadeen ilaa meesha la yidhaahdo bu-aale dul duur oo udhexeeyo ilaa shan boqol oo kilomitr aan ka yareen bay ku jiraan magarta magaalooyinka kale aan ahayn isaan ka warqabno dhowaan ayaa kudhaa laga saaray marka sidee ku dhacday inay mar labaad u qabsadaan waadhow waa laga saaray ciidan meesha haystay ilaa saddex boqol iyo konton nina oo meesha jooga aada u hubaysan ciidamo ka badan oo ilaa laba kun gaaray isu soo urursadeen muddo dheer bay isu urursanayeen xoog bay xal ku galeen waa tahay waxaad ii sheegtay inaad tahay sarkaal ka tirsan ciidanka marka maxaa idiin qorshaysan iminka wallahi qorshaha hadda noo qorshaysan kama ordhici karo markiiba si arko taliha ciidanka uu amar bixiyo amarada uu bixiyo maa lagu dhaqmi karaa mooya hadda waxaan kasii horlaacay ma jiro kolle in meel soo wareegi doono waan umalaynaya aankuhaynta ciidamada amisom ee ku sugan jubbada hoose iyo jubbada dhexe galaangal ma u leeyihiin ilaa kudhaa inay gaadhaan ciidanka haysada jubbaland bu ahaa kolka horeba qabsadeen waagii dhaweed way maya waxaa sheegaya ciidamada amisom ee taageera ciidamada way tegi karaan oo awood ulehay inay tagaan oo bad bad iyo badba hadda magaalada siaad utaqaana waa qoori in yar un beri ka inta kalena waa badba ku wareegsan ciidamada amisom ciidan badeedna way leeyihiin ciidan ka dagaalamada weli wax jira ma aqaanin laakiin kudhaa ciidamada tagay laba ayna shaqaynin ama ayna raacin ahmiyad intee lag bay leedahay magaaladani kudhaa magaalada kudhaa haddii al-shabaab laga qabsado waa waxa weye wax weyn baa ka burburaya iyagu maxay faa'iida ku qabaan kudhaa meesha keliya wax usoo maraan wey uga soo degaan badda usoo maraan maxaa uga soo dega marka kudhaa waxaa uga soo dega qaabka ay ku dagaalamayaan dhamameelkas uga soo degaayo
kaasi waxau ahaa yuusuf maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland oo ka hadlayay ururka al-shabaab oo maanta dib u qabsaday ama ciidanka jubbaland uga qabsaday jasiiradda kudhaa ee gobolkaasi ku taala jasiiradaas oo laba toddobaad ka hor ay ciidamada jubbaland qabsadeen xuseen barre aadan ayuuna u warramayey